shirkan jaraa'id ayaa madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu xarunta madaxtooyada magaalada boosaaso ku qabtay ka hor inta uusan u safrin dalka imaaraadka carabta waxa uu sheegay in safarkiisa uu salka ku hayo arrimo la xiriira ciidamada badda puntland oo uu sheegay in dalka imaaraadka carabtu uu ka taageerayay muddo toban sano ah waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isutaga imaaraadka carabta u aadi doono howlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo toban sano ah ay naga taageeraysa dowladda isutaga imaaraadka carabta howlo la xiriira dhamaystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo iyo isis
madaxweynaha puntland ayaa sheegay inuu dalka imaaraadka carabta u tegi doono arrimo la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada safarkiisuna uu qaadan doono muddo afar cisho ah arrimahaas horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno howlo badan sidoo kale inaan laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha arrimahaas oo dhan ayaa weya sababta hadda aan socdaalkeyga aanu qaadan doono muddo afar beri ah waxaan rajeyn doonaa inaanu la kulano dowladda madaxda dowladda isutaga imaaraadka carabta hawshaas inaan kala hadalno diila ha yidhaahdo arrintaas unbay khusaysaa tigitaankaygu wax kale oo weheliyaa ma jiraan madaxweynaha ayaa shirkan jaraa-id waxa uu ku sheegay inuu magacaabay guddiga dib u soo celinta bilicda magaalada boosaaso iyo dib u soo celinta hantidii dowladdii soomaaliyeed oo qaarkood la haysto waxaana guddigaani isugu jiraa wasiiro taliyaal ciidan iyo maamulka gobolka bari waxaan rabaa sidoo kale inaan idiin sheego inaan magacaabay guddi magaalada boosaasood guddigaasoo ah guddiga dib u soo celinta bilicda magaalada iyo dib u soo celinta hantida dowladda ee la degan yahay ama la haysto guddigaasi wuxuu ka kooban yahay wasiir cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka wasaaradda kalluumaysiga oo ah guddoomiye wasiir siciid maxamed raage oo ah wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda oo xubin ah maxamuud faarax beeldaaje wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xubin cabdirisaaq nuur cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekadaha iyo badda isaguna xubin weeye wasiir cabdisalaam bashiir cabdisalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ahna duqa magaalada boosaaso oo xubin ah yuusuf maxamed wacaysdhado oo ah guddoomiyaha gobolka bari xubin jenaraal asad cismaan cabdulaahi agaasimaha guud ee hay-adda b s f oo xubin ah admiraal cabdirisaaq diirye faarax oo ah taliyaha ciidanka badda puntland oo isaguna xubin ah iyo ugu dambeyn gaashaanla sare cabdixakiim yuusuf xuseen oo ah taliyaha qeybta booliiska ee gobolka bari boqor cismaan buurmadow oo somalilan ay xirtay ayaa madaxweynaha puntland shirkiisan jaraa-id kaga hadlay waxaana uu sheegay in ismadu ay mudan yihiin sharaf iyo karaamo in la dhowro u baahan islamarkaasna uu rajaynayo in xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo xarigga boqor buurmadow oo lagu xiray somalilan waxayla tahay aniga runtii ismadu inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda inaysan sax ahayn nin ismahu meel tegay dalkiisa kamid ah maxaad u tagtay ismadu annaga dhankayaga xuduud male meeshay doonaan bay tegi karaan meeshay doonaan bayna nabadeynta dalka iyo isusu dhawaashaha bulshada ay u aadi karaan marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqor buurmadow xarigaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel kamid ah waan ka xunnahay xarigiisa waxaanana rajeyneynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo ninka odayga ah madaxweynaha puntland oo wax laga weydiiyey sida uu u arko khilaafka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegay inuu rajaynayo in haddii uu khilaaf jiro uu is-afgarad ku dhammaado anigu saan uu hore u sheegay wax dhib uha anaga dowladda iyo salaf naga dhexeeya ma jiraan wax wanaag ahaynoo naga dhexeeyana ma jiraan waan rajayneynaa dowladayadii dhexe iyo dowladda suudiga imaaraadka carabta oo iyana wax badan naga dhexeeyaanoo oo arrimo dhaqaale iyo xiriir ganacsi iyo dhan walba aan isaga xiranahay inay isu soo dhawaadaan wixii khilaafoo jira oo yaryar haddii jiraan la dhameeyo ayaan rajeynaynaa te wixii anaga arrinkaas igaga aadan cabduuray ahaana waan ka qayb qaadanaya waana waana waana gelaya hadii ilaah yidhahdo safarka madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas uu ku tegayo dalka imaaraadka carabta ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta uu xiriirkoodu sii xumaanayo faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso